إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim salaamuullaahi calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saakaadu aan la qadaro aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah tiro askar ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay degmada buurhakaba iyadoona la duqeeyey saldhigga degmada diinsoor ee gobolka baay xubin ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa lagu dilay degmada afgooye ee shabeellaha hoose dowladda kenya ayaa sheegtay in waddankeeda uu ka dilaacay cudur cusub kaasoo laga diiwaangeliyey kiisas dhimasho qoysas badan ayaa ka faa'iidaystay raashin guddiga gurmadka abaaraha uu ka qaybiyey deegaano hoostiga degmada tuuratorow ee shabeellaha hoose jufo ka mida beesha abgaal cismaan ayaa nabadoon cusub ku caleema saaratay deegaan ka tirsan shabeellaha dhexe hay-adda alixsaan ayaa gurmad gaarsiisay qaar ka mid ah dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku sugan degmada buuqa qable ee wilaayada hiiraan maamulka yahuudda ayaa duqaymo uu ka geystay dalka suuriya waxa uu ku dilay dad rayid ah
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo faahfaahsan tiro askar ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay degmada buurhakaba iyadoona la duqeeyey saldhigga degmada diinsoor ee gobolka baay wararka ka imaanaya gobolka baay ayaa tilmaamaya in ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay qarax la beegsadeen goob isbaara ah oo ay ku sugnaayeen askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo ku taalay degmada buurhakaba weerarkaas qarax loo adeegsaday waxaa ku dhintay hal askari laba kalena waa ay ku dhaawacmeen sidoo kale degmada diinsoor waxaa ka dhacay weerar duqeyn ah oo ay ciidamada mujaahidiinta la beegsadeen xarumaha ay magaaladaas ku leeyihiin maamulka koonfur galbeed dab ayaa ka kacay sidaan xogta ku helnay xaruntii la duqeeyey walow aan faahfaahin intaas dhaafsiisan laga haynin dhanka shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa howlgal gaar ah oo ay ka fuliyeen degmada afgooye ee shabeellaha hoose waxa ay ku dileen guudle cumar caliyow oo ka tirsanaa ergada maamulka koonfur galbeed dowladda kenya ayaa sheegtay in waddankeeda uu ka dilaacay cudur cusub kaasoo laga diiwaangeliyey kiisas cusub oo dhimasho ah haashim cabdinaasir ayaa faahfaahinaya wasaaradda caafimaadka ee dalka kenya ayaa xaqiijisay inuu kenya ka dilaacay cudurka loo yaqaano yelow fefer kaas oo kiisaskiisii ugu horreeyey laga helay deegaanada meerti iyo garbatullah ee ka tirsan ismaamulka isyelow cudurkan oo sidoo kale ay ugu yeeraan indhacaseeye ayay wasaaradda caafimaadka kenya sheegtay ilaa iyo hadda in laga helay shan iyo toban ruux shakhsiyaadka laga helay cudurkan ayaa isku arka astaamaha lagu garta cudurka sida qandho iyo murqo xanuun waxaa dadka laga helay xanuunkan da-dooda u dhexaysa kow iyo toban ilaa lixdan iyo shan sano sidoo kale dadka laga helay cudurkan ayaa u badan rag da-yar ah wasaaradda caafimaadka ee dalka kenya ayaa sheegtay ilaa iyo hadda inta la ogyahay inay cudurkan u dhinteen ilaa saddex qof feriskan ayaa inta badan saameeya beerka iyo keliyaha waxaana gudbisa kaneecada sida wasaaradda caafimaadka ee dalka kenya laga soo xigtay qoysas badan ayaa ka faa'iidaystay raashiin guddiga gurmadka abaaraha uu ka qaybiyey deegaano hoostiga degmada toorotorow ee shabeellaha hoose cali aadan ayaa faahfaahinaya qoysaskan oo ay tiradooda gaarayso boqol iyo lixdan qoys ayaa raashiin lagu qaybiyey deegaano hoostaga degmada toorotorow oo ka tirsan walaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose fagaaro weyn oo ku yaala tuulada ilmey ayaa waxaa raashiin lagu qaybiyey boqol iyo soddon qoys oo ka mid ah dadka masaakiinta ah oo ay qaarkood abaarta saameyn ku yeelatay si nidaam ah ayay dadku u qaateen raashiinka iyagoona u duceeyey dadka la baxay sadaqada oo lagu soo beegay xilli ay u baahnaayeen waayeel oo aan duq aho aan sagaashan iyo laba sana jira oo gurjoogan ah hoole hoole malihi beeraan way baaqadeen ani magaciida qoosho xasan cali aa layidhaah ayaa halkee ka timid farsooley saddexda ruwac ruwaca bariis waa ruwacla maadaama sokor waa ruwacna bur waay caag saliidaha iska haystaa berri berri dambe neelaha maadaama ma oomano maasha allahi waay waa qaboobi lamadan beri waa qaboobi waa dherga haye meeqaa sanaa jirtaa horta anigaa ani nugeyna siyeetan jiraan ani ada dadka wax loo qaybi maa ku jirtaa waa waa ku fidhnaa haye ma haysataa mise weli waay waa haysnaa si kastaba ha ahaatee raashin qaybinta guddiga gurmadka abaaraha ayaa weli kasii socota qaybo badan oo ka tirsan shabeellada hoose iyadoona ay masaakiinta aad u soo dhoweeyeen kaalmada ay ka heleen walaalahooda xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo gacanna ku wajahaya shisheeyaha tan kalena ku caawinaya dadka ay abaaruhu saameeyeen jifa ka mid a beesha abgaal cismaan ayaana wadoon cusub ku caleemo saaratay deegaan ka tirsan shabeellaha dhexe maxamed daayar cali suuq ayaa ka waramaya munaasabad ballaaran oo ka dhacday deegaan hoostaga degmada tawfiiq ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa jufada kabaale wacbuudhan waxa ay ku dooratay naqiib cusub kaas oo lagu magacaabo naqiib muxyidiin muuse xafladda waxaa goobjoog u ahaa oo ka soo qayb galay imaamka beesha abgaal nabadoonnada jufada naqiibka dooratay iyo odayaal kale oo ka tirsan beesha abgaal imaam maxamuud oo ah imaamka beesha abgal ayaa sheegay inay garab taagan yihiin oo ay la shaqaynayaan naqiibka cusub isagoo u soo jeediyey beesha imaamka uu u yahay inay u gargaaraan kitaabka allah waxaan leenahay naqiibka beesha kabaale ay dubatay naqiib muxudiinow soo dhowaaw odayaasha kaa soo reeyo dhaqanka beesha abgaal muslimiintaan nahay waa ku soo dhowaynaynaa waa ku garab taagana waanu kula shaqaynaynaa waxaan ugu baaqaa inay kitaabka ilaahay sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam ay u gargaaraan oy garab istaagaan oy na hakran oy ilaahay ugu dhowaadaan oy maalin qayaama ilaahay inuu janno ku siiya ayagoo doonaaya oon wax kale ka rabin waxaan leeyahay abgaal cismaanow kitaabka ilaahay u gargaar iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam afhayeenka golaha nuqabada wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe iyo nabadoonka beesha abuubakar gaabaneh oo munaasabadda ka hadlay ayaa la dardaarmay naqiibka cusub iyagoo u sheegay tilmaamaha laga doonayo in uu ku sifoobo xil weynaad fuusha intaan mujtamac ragga dumar meesha fadhida dushaaday saarayin waxay gaa rabaan taxkiimaa lagu keena inay cadaalad noqotaa lagaa rabaa oo haddii waa lagu soo xukunta haddaad nabadoon tahay qabaa'ilku waa isqabanaa lama qof waa isqabanaysaa inaa adigu xaajada kala tuurto kuna kala tuurto cadaalad adaa laga rabaa nabadoono waxaa la rabaa inuu rabgujuuya waxuu soo noqon saraaxad leeyahay waxaa la rabaa inuu shajaac yahow geesi yahay waxaa la rabaa hima caaliya inuu leeyaho inuu ku xisaabtamo washington inuu ka naqdo mataqaana amiir ka naqdo uu ku fikiro amba reerkaba dadka oo garbihiisaahu meelo fogog ay gaaraan camalka gaarsiiyaan ayuusan ku xisaabtamin kabaale iyo daa'uud iyo cabdulla galmaayo abgaaliya kuusan ku xisaabtamin waxaa la rabaa inuu dadka wax baro oo ka dacwo guto diinka baro ilan waxa lagu shaqeeyaha waa diin si kastaba ha ahaatee wilaayaadka islaamiga ah ee ku jira gacanta xarakatu shabaabulmujaahidiin waxaa ka dhaca munaasabado la mid ah tan oo beelaha soomaaliyeed ay ku doortaan hogaano ku dhaqa shareecada islaamka hay-adda al ixsaan ayaa gurmad gaarsiisay qoysas ka mid ah dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku sugan degmada buuq aqable ee wilaayada hiiraan mahad cubayd ayaa ka waramaya fagaaro weyn oo ku yaala degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan ayaa waxaa lagu qeybiyey raashin ay ka faa'iidaysteen boqolaal qoys oo ka mid ah dadka abaaruhu saameeyeen raashinka ayaa waxaa qeybiyey guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo jamciyadda al ixsaan oo iskaashanaya qaar ka mid ah dadkii la siiyey raashinka ayaa ka mahad celiyey deeqda ay heleen axmed sheekh shafaac diinle waxaan joognaa buq oo ka tirsan hiiraan bu'a qabla waxaa ka jira muslimiinta oo mujaahidiinta al-shabaab ay noogu yeertay raashin qaybin ah ay noogu yeertay inayna siiso haaf bariis iyo haaf bur iyo laba caagoo saliid eh iyo sokor aad iyo aad waa waa lii keenay waxnoo iska fadhiya lii wacay meeshaasaa laiska wacaha la yimaada la yiri jamciyadda alixsaan alkhayriya ayaa wax qaybinaysaa la yiri la yimaada magacayga waxaa la yidhahdaa cali xuseen ag waxaan joogaa degmada booqaqar maanta waxaa lii sii haaf bur eh haaf sokor eh haaf bariis eh laba caagoo saliid eh
alxamdulillah hinde barwa bariid sokor saliid hinde duco duca u ducayne duco khayr allaha siiyo khayr xasidoontadoodka ay dhibaan hinde khayr allaha siiyo waxayna dhibaan jug allaha ku rido gaalka jug allaha ku rido cadaawada allaha jebiyo sidoo kale nabadoon cabdulaahi ansaari oo ka mid ah guddiga gurmadka abaaraha ayaa goobta ka hadlay
maanta nicmadaan aad ku fadhidaan ummad yahay muslimka ah hal shilina idinkagama bixin laaluusha idinkagama qaadan magac iyo qabiil laydinkuma siin ilaahay darti iyo dadka kitaabkaan ehelka u aha laydiin siiyey allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar walaalayaal waxaa loo baahan yahay inaan fahanno oon baraarugno oo meeshay wax naga jiraan aan ogaanno waa inaan kala baranno cadowga iyo naasixa nicmadan waxaa idin siisay xarakatulshabaab almujaahidiin meel walba oo dalka xarakadu ka talisa ahna nicmadan saana loo wadaa waa og tihiin hadda gobolkan hiiraanood adinku ka tirsan tihiin waa og tihiin inta meelood oo laga bixin hayo inta goobood oo laga bixin hayo waa ilaa dhowr iyo toban goobood oo goob walba intaanay ka sii badan ay tahay ma tahay mase maaha dhowaan ayay ahayd markii jamciyadda al ixsaan ay raashin ka qaybisay degmada ruunurgood oo ka tirsan wilaayada shabeellaha dhexe warkan dhegaystayaal saaka wuxuu idinkaga imaanayaa raadiyaha islaamiga alfurqaan maamulka yahuudda ayaa duqay inuu ka geystay dalka suuriya waxa uu ku dilay dad rayd ah wararka ka imaanaya dalka suuriya ayaa ku warmayay in maamulka yahuudda uu dalkaas ka geystay duqayn hor leh taasoo lagu dilay dad shacab ah ilaa walaadii ku sugan dalka suuriya ayaa soo tabinaya in laba ruux oo rayd ah ay ku dhinteen duqaynta uu maamulka yahuuddu ka geystay suuriya duqaynta ayaa waxay ka dhacday deegaan dhanka koonfureed kaga beegan magaalada dimashik ee caasimada waddankaas wakaaladda wararka saanaya uu leeyahay maamulka nuseyriyada ee bishaar al asad ayaa sheegtay in duqayn cudwaani ah oo xagga cirka ah ay ka dhacday hareeraha magaalada dimashik wakaaladda ayaa waxaa intaas ku dartay in nidaamka difaaca cirka ee maamulka nuseyriyada ay u suura gashay inay ka hortagaan duqaynta sidoo kalena ay soo ridaan inta badan gantaaladii ay soo tuureen yahuuda saana ayaa barteeda facebooka waxa ay ku baahisay sawirro muujinaya sawaariikhda difaaca hawada oo sameynaya howlgal xagga cirka ah balse ma soo bandhigin cadeymo muujinaya ka hortagga sawaariikhda yahuuda sanadihii lasoo dhaafay maamulka yahuudda ayaa fuliyey boqolaal duqaymo ah kuwaasoo inta badan beegsanaya xarumo ciidanna way leeyihiin ciidamada nuseeriyada iyo sidoo kale maleeshiya taabacsan xukuumadda shiicada ah ee iiraan warkii subaxnimo oo saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal waa inaga intaa